taswiirta saddex iyo labaatanaad festas waxa uu diyaariyey askar markaasi bolos geysa rooma oo waxay ahayd markaasi safar aad u dheer oo markaasi bolos saaxiibadiisa qaar ka mida ayaa raacay oo safarkaasi roome lagu tegay xataa waxaa la sii mareeyey badda oo dooni la raacayey markaasi intii doonida ay ku jireen waxaa timid duufaan aad u weyn oo duufaankaas waxa uu ahaa duufaan aad u weyn taasi oo markaasi ku dhowaatay in dooniduba ay degto oo dadkii shindadahoogii alaabtii cuslayd ayay dibadda u tuurayeen si markaasi ay doonidu u fududaato oo dadkii waxay ka baqayeen markaasi in ay dhintaan laakiin bawlos ayaa waxa uu ku yidhi habaqina oo aya ilaahba ii sheegay in aydaan dhiman doonin waayo ilaah waxa uu sheegay buu yidhi bawlos inaan hor joogsan doono boqor oo bawlos dadkii waxa uu ku yidhi waad badbaadi doontaan laakiin doontu waa ay babii doontaaye habiqina oo dadkii dooniduna aad ay ugu farxeen in ay taasi maqlaan in aynay dhimanaynin oo doontii ama markabkii kolkii u soo dhowaa meel xeeba ama dhul ah waxaa dhacday in uu burburay laakiin dadkii waxay u dhowaayeen dhulka oo ay soo dabaasheen oo saaxiib miyaad ogsoon tahay taswiirtii koowaad inaan ku sheegnay in ciise dadka u soo diri doono ruuxiisa quduuska ah oo ruuxa quduusku uu inala noolaan doono oo inala joogi doono laakiin boolos iyo saaxiibadii waxay ahayd wakhti aad ugu adag laakiinse waxay ogaayeen in ruuxa quduuska ee ilaah ay la jiri doonto markaasi ma aanay baqayn bal iminkana fiiri bogga ama sawirka labaatan iyo afar oo dhowr bilood ka bacdii bawlos iyo saaxiibadiisii waxay tegeen magaaladii rooma oo barasaabka magaaladaasi rooma waxa uu ahaa nin wanaagsan oo waxa uu geeyey bawlos guri halkii uu xabsi ka geyn lahaa askar badan ayaa bawlos ku ilaalin jirtay gurigiisa laakiinse bawlos waa loo oggolaa inay saaxiibadiisa u yimaadaan oo meeshuu doono uu tago oo bawlos wakhtigaasi waxa uu helay firaaqo ama loo oggolaaday inuu warqado u qoro dadkii masiixiyiinta ee joogay meelihii kale oo saaxiib hadda miyaad og tahay warqadihii bawlos wakhtigaasi uu qoray in kitaabka quduuska ah ee baibalka hadda in aynu isticmaalno ay ku qoran yihiin oo warqadahaasi dadka waxa ay barayaan masiixnimada iyo wax ku saabsan ciise iyo sidii aan ugu noolaan lahayn sida masiixnimo ah oo taasina waa mid aad u muhiima inaynu akhrisanno kitaabka baibalka ah oynu ogaanno waxyaalaha maanta ilaahu naga doonayo kuweenna ah masiixiyiinta haa saaxiib kitaabka baibalka waxaa la qoray wakhti hore oo aad u fog oo aad u fog laakiinse ogsonow maanta ereyga ilaah in aanu isbeddelin oo shalay iyo maanta iyo berigaa horeba uu isku mid yahay ma u malaynaysa haddaba saaxiib bawlos inuu ku faraxsanaa inuu laba sannadood xabsi ahaan ku joogo magaalada rooma taasi u malayn maayo laakiin bawlos waxa uu doonayey in markaasi la fasaxo oo la sii daayo suu markaasi ereyga ilaah ee injiilka ee ciise masiix ku saabsan uu magaalooyin kale iyo dad kale ugu wacdiyo laakiinse bawlos waa uu ogaa qorshayaasha ilaah inay yihiin sida ugu wanaagsan taasina waa uu oggolaaday oo haddii bawlos warqadahaasi intii xabsiga uu ku jiray aanu qori lahayn kitaabka baibalka iyo quduuska maanta ma aynan haysanneen haddaba saaxiib walaalka iimaan kale ee ciise rumaysano waxaan ku leeyahay ilaah aamin oo rumayso oo oggolow in ilaah u noloshaada oo dhan hogaamiyo